mashkuulaha aan gobolka u joogno waa shirkii hore hadda ka hor aanu ku qabanay halkan waxaanu u nimid shantii kowdii bishii octoobar ilaa shantii shirkii aanu ku qabsanay magaaladan magaaladan ceel berde hadda waxaan joognaa degmada aato waan xal hooyanay haddana waxaan baabuur u saaranahay degmada yeeg kadibna shirkayagii baan waxaan ku qabsanaynaa meesha la yidhaahdo ceel ceel berde shirki ballara oo aan ku dhisanaynay maxaan ku idhahdaa maamulka ugu sameynay saddexda degmo marka horena waxaan isla garan inaanan ka mid ahayn maamulkaas koonfur galbeed laga yegleelayo oo aanan anagu qayb ka ahayn ilaa ayuu ku saabsan yahay imaanshaha iyagu qorshihiina marka aad deegaanadaasi ku tagteen ama aada u tagaysaanba muxuu yahay
qorshaha iyagu waxa weeye inaanu maamul samayno ee ka madax banaan maamulka koonfur galbeed saddexdan degmo oo maamulada soomaaliya oo dawladda dhexe hoostaga maamul ka mid ah waa tahay maamulka koonfur galbeed ayaa halkaasi ka dhisan maxaa ku doorateen inaad maamul madax bannaan samaysataan
may aankaaso halkaas maamulka koonfur galbeed halkan kama dhisna wuxuu ka dhisan yahay baydhabo waxa baydhabo ka socdana waxa aan talada lagu asaasay iyo tan hadda ay ku socoto baarlamaanka lagu xushay midna wax ku leenahay ma aha waxa baydhabo ka socdana dadka eel barde iyeed iyo aasa tala kuma leh marka horta aankaasax anagu maamulka koonfur galbeed meelu ka dhisan yahay ma joogno meel aan wax ka dhisan la arag maamullo u gaara oo degmooyin guddoomiyaal degmo iyo maamul degmo ay u samaysay yihiin oo dawladda dhexe u samaysay xilliga abdullaahi yuusuf ilaa xilligaasna aan maamulkii maamul ka dambeeyaa iman maamul goboleedyada la dhisana aan wax kala aan midna ku darsan ama ha jira tan koonfur galbeed laga dhisayo ama ha ahaada tan jubbaland laga dhisiyo xuduud ay laleeyihiin ama ha ahaada kan laga dhisi doono meesha la yidhaahdo hiiraan iyo shabeelle midna maamul degmooyin ka madax banaan baynu anagu joognaa oo hadda iyo kow bilow ah oo hadna inaan maamul u samayno waa tahay hadda iyagu waaba sheegtaanba koonfur galbeed in bakool iyagu ay hoos timaado oo maamulka koonfur galbeed uu ka mid yahay maxaa idinka idinku qasba inaad ka madax banaanaataan qorshuhu waa ahaa marka hore dowladda federaalka ay ugu talagashay saddexdaad gobol oo shabeellada hoose iyo ba iyo bakool in la isku dhiso laakiin taladii lagu dhisi lahaa maamul marka la dhisiyo waxaa asal u ah wadatashi iyo ishaam in lagu dhiso taladii iyo wadatashigai islaamkii ayaanaan isla garan sida wax loo dhisayo waxa baydhabo ka socdana wax tala ah kuma aanu yeelan marka mar haddaanaan tala ku yeelan waxaana anagu tala kulahayn kamid maahin haddaanu tala gaara samaysanaynaa oo annaga noo gaara markaanu talada iyada samaysano oo maamul sadeeda degmo u samaysano kadib baanu waxaanu raadinaynaa ciddii aan kaga fahmi karno si federaalku uu macno u yeesho oo federaalkaasi loo hori karo inta ka hor inta ka horeysana waxaan samaysanaynaa maamul noo madax banaan oo ka madax banaan maamulada hadda ama lasoo asaasahayo ama asaasan ka madax banaan baanu hadda samaysanayna
ma waxaa jira cabashooyin aad ka tabanaysaan maamulka uu madaxweynaha ka yahay shariif xasan
way soo dhaaftay xilliga cabashooyinka cabashooyinku waxay ku ekaayeen marka waxa la asaasaya ayaan waxaanu dabacnay inaanu wadatashi yeelano inaanu maamulka laga dhisi doono baydhabo wax ku yeelano hadda way soo dhaaftay waan ku kala tagnay baarlamaankooda waa magacowdeen halkii sano oo madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan uu jiray baanu kasoo shaqaynay oo wadahadal badan ka gallay oo meelo badan ka fadhiisanay inaanu isla fahmno maadaama gobolka bakool uu ay ka tirsan yihin saddexdaan degmo bakoolna ay ka mid tahay maamulka koonfur galbeed laakiin hadda cabasho wax iyagu maaha way soo dhaafteenoo hadda waxaan maraynaa inaanu ka madax banaanaano oo aanan wax kulahayn waxa baydhaba ka socda waxna ku yeelan doonin